أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus akiidiin heesakooda ugu door karoon waxaa ka mid ah maraykanka ayaa xali mar kale duqeyn culus ka fuliyey dalka iiraan iyadoona dhanka kale xukuumadda tahraan ku goodisay inay jawaab adag ka bixi doonta duqeyntaas dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiintii kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo ganacsatada suuqa hilibka ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in sargaal ka tirsan koox xirdada uu boobayo kawaanka suuqaas munaasaba shahaaddooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ula saamiga ee jubbada dhexe boqolaal xoolo dhaqato ah ayaa ka faa'iidaystay baaritaan iyo daawooyin cagla-aan oo loogu sameeyey xoolahooda kadib hoolo caafimaad oo dhakhaatiir ka socota maktabka sakawaadka ee mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada bulfulay ee wilaayada baay ciidamada militariga suudaan ayaa la wareegay magaalo istaraatiiji oo dhacday xuduud beenaadka u dhexeeya suudaan iyo ethobiya wilaayaadka islaamiga ee geda iyo shabeelle ayaa soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka cadowga allah waa subaxnimo khamiista taariikhna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan sideed hijri walaalaha iyaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan maraykanka ayaa xali mar kale duqeyn culus ka fuliyey dalka iiraan iyadoona dhanka kale xukuumadda tahraan ay ku goodisay inay jawaab adag ka bixin doonta duqeyntaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkay nuur cali warsame abusheba ciidanka maraykanka ayaa ku sheegay qoraal ay ku baahiyeen bartaxa ex twitter inay fuliyeen wareeg cusub oo duqeymo ah iyagoo sheegay in ujeeddadu tahay in la wiiqo awoodda iiraan ee khatar gelin karta xorriyadda maraakiibta maraabmaranbiyoodka hormuus goobaha la duqeeyey warbaahinta iiraan ayaa sheegtay in duqeymuhu ay gaareen magaalooyin dhowr ah oo ku yaala koonfurta dalka kuwaasoo ay ka mid yihiin bandar cabaas sirig iyo bushiir sidoo kale wakaaladda wararka iiraan ayaa sheegtay in ilaa iyo toban qarax laga maqlay magaalooyinka jabhar iyo konarak ee koonfur bari dalka iiraan islamarkaana korontadu ka go'day qaybo ka mid ah magaalada jabahar telefishinka dowladda iiraan ayaa sheegay in burburka ka dhashay gantaalada maraykanka uu ku dhacay isbitaalka imaam cali ee magaalada jabahar wakaaladda wararka meher ayaa sheegtay in maraykanka uu beegsaday minaaradaha laba dekadood oo badeed oo dhaqdhaqaaqa maraakiibta magaalada jabhar la socon jiray sidoo kale wakaaladda wararka faris ayaa iyaduna tilmaantay in saddex qarax oo xoogan ay ka dhaceen magaalada jaghadag ee gobolka bushiir dhanka kale warbaahinta noor news ayaa soo xigatay ilo sheegay in warshadda tamarta nucleerka ee bushiir aysan waxyeelo soo gaarin walow la duqeeyey markii dambe telefishinka iiraan waxauu sheegay in qaraxyo cusub ay ka dhaceen jasiiradda abumuusa halkaasoo tirada qaraxyadu ay gaartay toban intiay socdeen duqeymaha maraykanka meher ayaa sheegtay in difaaca cirka iiraan uu soo riday diyaarad aan duulyo lahayn daroon oo cadowga uu leeyahay islamarkaana uu la tacaalayo bartilmaameedyo kale oo ku dhow bandar cabaas trump oo hanjabay madaxweynaha dowladda silmiyadda maraykanka ayaa sheegay in haddii iiraan ay sii wado weerarada ay ku qaadayso maraakiibta hormus maraykanku uu qaadi doono weeraro aad u xoogan wuxuu bartiisa tras social oo ku qoray tani waa aargoosiga weeraradii ay iiraan shalay ku qaaday maraakiibta haddii mar kale ay dhacdo xaaladdu aad bay uga sii dari doontaa middan sidoo kale wuxuu yidhi gaal trump shaki kama qabo in iiraan ay dhab ka tahay heshiis cusub ma aaminsani inay fulin doonto heshiis kasta oo mustaqbalka la gaaro maraykanku mar kasta waxuu kaga jawaabi doonaa labaatan laab xoog badan weerar kasta oo ay iiraan ku qaado maraakiibta hormus buu yidhi ujeeddada maraykanku ma aha dagaal balse waa in gebi ahaanba laga saaro iiraan awoodda hubka nucleerka sababta weerarada warbaahinta c n n ayaa soo xigatay mas-uul maraykan ah oo sheegay in trump uu go'aansaday weeraradan cusub qayb ahaan sababtoo ah wuxuu ka carooday in marinbiyoodka hormus aanan si buuxda dib loogu furin maraakiibta mas-uulkan ayaa sidoo kale sheegay in trump uu ka niyad jabay gaabiska wadahadallada nucleerka iyo waxa washington ay u aragto dib u dhigidda dhinaca iiraan sidoo kale sarkaal maraykan ah ayaa c n n u sheegay in duqeymuhu ay beegsadeen goobo lagu kaydiyo gantaalada iiraan oo loo adeegsan karo weeraro ka dhan ah ciidamada iyo saldhigyada maraykanka jawaabta iiraan wakiilka iiraan ee qaramada midoobey waxa loogu yeero ayaa sheegay in maraykanku uu weeraray xarumo ku yaala bushiir iyo jasiirado kale oo koonfurta iiraan dhaca isagoo ku eedeeyey washington inay jebisay axdigii qaramada midoobey waxa loogu yeeray wuxuu kaloo sheegay in weeraradu ay yihiin xadgudubyo waaweyn oo ka dhanna heshiiskii safgaradka ee u dhexeeyey labada dal afayeenka guddiga amniga qaranka ee baarlamanka iiraan ibraahim radaaya ayaa yidhi suga dharbaaho culus oo ka timaada shacabka iyo ciidamada iiraan hanjabaada ilaalada kacanka iiraan wakaalada wararka faris ayaa sheegtay in gantaalo cadow ah ay ku dhaceen boondo tareen oo ku taala galbeedka magaalada aqqala ee gobolka gulistaan kadib weerarkaasi ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga iiraan ayaa ku hanjabay inay bixin doonaan jawaab wax burburisa oo aada u xoogan waxay sheegeen in buundada lagu weeraray gantaal nooca cruise misliska ah balse aysan jirin khasaaro naf oo ka dhashay weeraro lagu qaadayo saldhigyada maraykanka warbaahinta nor news ayaa soo xigatay ilo ciidan oo sheegay in ciidamada qalabka sida ee iiraan ay qorshaynayaan weerar ballaaran oo lagu qaado saldhigyada ciidamada maraykanka ee gobolka kaasoo ay ku tilmaameen inuu noqon doono jawaab ay maraykanku ka shallaayi doonaan digninihii maraykanka ka hor duqaymahan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka g d vance ayaa sheegay in howlgallada militari ay sii socon doonaan haddii iiraan aysan joojin weerarada maraakiibta haddii iiraan ay isku daydo inay xirto marinbiyoodka hormus ay la kulmi doonto jawaab militari oo xoogan heshiiska dhex yaalla labada dhinacna uu dhigayey in haddii iiraan ay rasaas ku furto maraakiibta maraykanku uu si adag uga jawaabi doono sidoo kale silibiga trump ayaa intii uu ka qaybgelayay shirkii nato ee ankara horey u sheegay inuu ka fiirsanayo weeraro cusub oo ka dhan ah iiraan isagoo ku dhawaaqay inuu baabi'iyey heshiiskii safgaradka ahaa ee kala dhexeeyey duqaymahani kadib waxaa sare u kacay xiisadda gobolka iyadoo dalal ay ka mid yihiin kuweyt iyo baxreen ay sheegeen inay la tacaaleen weeraro gantaalo iyo diyaarado aan duulyo lahayn ayna sare u qaadeen heegankooda amni jasaaka allaahu kheyran walaalka washiiban dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo ciidamada mujaahidiinta ka jihaada wilaayada gedo waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee loo yaqaana xero birbiraha ee degmada luuq oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaankuu kaga sugan yahay wilaayada gedo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan ganacsada suuqa hilibka ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in sargaal ka tirsan kooxda ridada uu boobaya kawaanka suuqaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed iyadoo qayb ka ah dhulboobka sida xawliga uga socda magaalada muqdisho ayay saraakiisha kooxda ridada soomaaliya ku dhawaaqeen inay boobeen suuqa hilibka ugu weyn bakaaraha ganacsatada suuqaas ayaa warbaahinta u sheegay in agaasimaha dakhli ururinta ugu magacaaban kooxda ridada soomaaliya uu la wareegay kawaanka hilibka bakaaraha islamarkaana uu shaqaalaha kawaanka ku amray inay faarujiyaan goobta madaxa kooxda ridada soomaaliya ayay ku eedeeyeen in dhulalka danta guud uu u gacangeliyey burcad xilal dowladeed huwan kuwaas oo aan waxba u hambeynin shacabka soomaaliyeed kawaanka anaa soo qaatay ee iga iibsada ama muxuu ahaay iga kiraysta sidaasuu leeyahay marka arrin oo maskaxdeena geli waayo waay kawaan toddobaatan sano ka hor ama toddobaatanka sano lagu shaqaynayo waalidka hadda kuwii hadlaaya odayaasha ah ayaa ka mid a raggii ku soo koro ayagoo yaryara oo carruura jooga annaga hadda waalideenteenni waayo dadkii yaryaraayo waxaan nahay hadda ku xamaalanayaan marka waxaan rabnaa intaan hooyadiis la aroosin dad hadda sheeganaya inay nabadgeliyaan daa'uud maxamed maalina laydhaha nin qarsoon maaha waa nin agaasimo gaara dowladdu ka gaaray macquul ma aha wax macquula maaha waa islaam loo sheegi karna maaha nin wax qaadi ma kariyo waxuu isku halhaya waa dowladda kooxda ridada soomaaliya ayaa horay degmooyinka gobolka banaadir uga geysatay dhulboob baaxad leh iyadoo iibsatay dhulalkii danta guud iyo xitaa dhulalka shacabka arrinkaas oo dhaliyey in dad ka badan hal milyan iyo bar oo qof ay isaga barakacaan muqdisho jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib owla saamiga ee jubbada dhexe tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cuhmaan axmed dhuubu waxay ahayd xaflad heerkeedu sarreeyey islamarkaana ay ka soo qaybgaleen inta ugu badan culimmada odayaasha dhaqanka mas-uuliyiinta wilaayada in badan oo ka mid a ardayda ujeeddadana waxay ahayd in ijaaso la siiyo qaar ka mid ah ardaydii baratay tafsiirka qur-aanka kariimka oo ku dhowaad muddo laba sanaa ka socday masjidka dabaqa ee magaalada jilib sheekha mufasirka ah ee sheekh cabdulqaadir xaaji cali jibriil ayaa u gartay in qaar ka mida ardaydiisa uu ijaaseeyo taas oo ka dhigan in ardaydaasi iyagana ay akhrin karaan tafsiirka qur-aanka kariimka munaasabadda oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi bandhig ka sameeyey qaar ka mid ah ardaydii la ijaaseeyey أقول لكم مرحبا بهذه الحفلة المباركة في عام جديد وهي حفلة اختتام تفسير القرآن العظيم بصوت شيخنا الفاضل المفسر بكتاب الله بفهم سلفنا الصالح الشيخ عبد القادر حاج علي أطال الله عمره وبارك الله جهده ardaydu waxa ay cardinayeen wuxuu ahaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah ictimaadkooduna wuxuu ahaa kitaabka alxaafid alimaam ibnu kathiir ardaydu way soo daraasaynayeen kadibna laqbada ayay sheekha ku dul akhrinayeen iyagoo oo cardi ku soo samaynayey soo mudaalacaynayeen xaafidku wuxuu ka yidhi marka laqbadana sheekha waa lagu dul akhrinayey
allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wadkur xusuuso oo ka sheekee nabi muxammadow id wakhtigii ka sheekey khadowta aad ka lahday min ahlika ehelkaaga xaggooda aad ka kallahday tubawi'u xaalo aad dejinayso almu'miniina mu'miniinta adigoo dejinaya maqaacida meelo la fadhiisto waa aagaggii iyo dhufaysadii lilqitaali dagaal dartiis uu dejinaya saas allah subxaanah wa tacala wuxuu xusuusu nabi muxammadow lilqitaali jaara majruurkan inaan ka dhigno mutacalliqun bitubawi wa imaa inaan ka dhigno sifatun lilmaqaacid aan dhahno maqaaciddaasoo lilqitaali dagaal u sugnaatay wallaahu alle samiicun waa allaha maqlitaan badan bimaa taquuluuna waxaad dhahaysaan inkastoo xafladdu ay ahayd mid saacado badan qaadatay kelimaad kala duwan oo muhiim ahna laga jeediyey lagana hadlayey ahmiyadda qur-aanka kariimka iyo fisirkiisa waxaa qaar ka mid a culimmadu ay ahaayeen kuwa si weyn u ammaanay barashada qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa waa mid runtii qariiba hore aanu nooceedo kale aan inoo soo marin ilaahay subxaana wa tacaala suurtageliyana aan ugu mahadinayno waxaad moodaa in ay inoo bilaabayso uu noqosho dhaqankii salafku ay dacwada ku kala culumta ay ku kala qaadan jireen inaynu u noqonnay oo bidaayadeedii maan aynu maanta u fadhino arrintaas oo ah mid insha allahu wax badan oo badan oo badan laga dheefi doono munaasabatu khatmi alqur'aan salafku meelaha qur-aanka lagu khatimayo way ka soo qaybgeli jireen aad bay u soo buuxi jireen annaguna inaan soo buuxinno weliba saaad maqlayseen maanta ijaazaa la socoto waxaad ogaataan ijaazada iyo sanadkaba waa min addiin qofka inuu sheekh uu leeyahay sheekhaa sheekh kale uu leeyahay sanadka noocaas oo ku dhammaanaya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo haddana ijaazo la bixiyo waa min addiin la cabdulaahi mubaarag wuxuu leeyahay alisnaad min addiin walowla alisnaad laqaala man shaaa maa shaa ijaazadana waxaaba ka horeeyaba sanadkaa ka horeeya hadaad horta sheikh aadan hor fadhiisanin oodan wax ka soo qaadanin oon wax lagu soo barin maxaa ijaazo lagu siin loo dhagaystay cardi uu sameeyey kadib aa ijaazada la siiyaa ijaazadana maanta oo wada qaadanaynaa insha allah ordada keliya maaha oo ku wada jirnaa sheekh cabdulqaadir xaaji cali jibriil ayaa isagana goobta ka jeediyey kelimad daaraneed ujeeddada isku imaatinka iyo farxaddiisa ku aadan in qaar ka mida ardaydiisa uu siiyey ijaazada ku aadan tafsiirka qur-aanka kariimka ijaazada la bixin waa ijaazatu tafsiiri alqur'aani alcadiim weeye ragga la siinaya ee khaaska ah baan ka hadlayaaye waa muxuu ahaayey sagaal tullaabtii ama dalabadii tafsiirka ka mid ah oo ayaga si gaara isu xil saaray si gaara tafsiirka u diyaariyey si gaara igu yimid si gaara igu soo cardiyey walxamdu lilaahi oo aan is iri bal culimmada muxuu ahaa markhaati ka dhigo oo waxaad tidhaahdaa markhaati ka noqda raggan sagaalka ah sida gaarkaa u yimid juhdiga bixiyey way badnaayeen ragga qaar baa camal iyo howlo kale aaday markhaati ka noqda inaan muxuu u ijaazeeyey tafsiirka qur'aanka cadiimka maanta laga bilaabo inay mufasiriinka noqon karaan xil adagna wuu sii fuulayaa soo maaha sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa isagana ka hadlay muhiimadda ay dadka muslimiinta u leedahay inay bartaan cilmiga shareecada oo ugu horeeyo qur-aanka kariimka iyo micnihiisa waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa sheekheenna sheekh cabdiqaari xaaji cali jibriil oo isagu u taagan mar walba dadka muslimiinta inuu diinkooda baro aad ayaan uga mahadcelinayaa wakhtigiisa qaaliga uu u deeqay dadka muslimiinta iyo dacwada ilaahayna waxaan u weydiinaynaa inuu cilmigiisa ilaahay u barakeeyo qur-aanka markii lafdigiisa in la barto oo ummadda la baro khayr iyo wanaag fara badan yaa lagu helaa in qur-aankii lafdigiisa iyo macnihiisa la barto haddana dadka lasii barana khayr weyn oo aad u weyn ayaa lagu helayaa sheekhu jazaahu allahu khayran kitaabka ilaahay min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas ayaa mataqaanaa dufcadanu ay tahay dufcadii labaad ee uu ku dhammeeyey magaaladan jirib ee wilaayada jubbada dhexe jazaahu allahu khayran kama marneen doorka dhaqanka oo iyagana si weyn u bogaadiyey xafladda waxay ahayd xaflad nawci ah islamarkaana ahayd mid si weyn ay ugu farxeen dhammaan dadkii ka soo qayb galay iyadoona degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay ka socoto xalaqaad kala duwan oo lagu baranayo culuumta shareecada islaamka jazaaka allahu khayran walaalka cuhmaan boqolaal xoolo dhaqato ah ayaa ka faa'iidaystay baaritaan iyo daaweyn cali'ana oo loogu sameeyey xoolahooda kadib hoolo caafimaad oo dhakhaatiir ka socota maktabka sakawaadka ee mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada bulfulaay ee wilaayada baay faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin awoeman xamladii daaweynta xoolaha la dhaqdo iyo wacyigelinta xoolodhaqatada oo ay wadeen dhakhaatiirta iyo howlwadeennadan ka tirsan maktabka diiwaanka sekada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay markan soo gaareen degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay dhowaan suuqa xoolaha ee degmadan waxaa la isugu keenay xoolo isugu jira geel iyo ari tiro badan si dadkii lahaa ay uga faa'iidaystaan xamladii socotay dhakhaatiirta ayaa xoolaha u sameeyey adeeg caafimaad oo isugu jira baaritaano iyo daaweyn lacag la'aan ah iyadoo ay dhinac socotay wacyigelin loo jeedinayay dadka xoolo dhaqatada ah mid ka mid a dhakhaatiirta ayaa faahfaahiyey xoolaha ay ku daaween degmada buulafulay xanuunada ay kala tacaaleen iyo daawooyinka ay siiyeen intaba maanta oy bisha tahay labaatanii kooga bisha koowaad sanadka kun afar afartan sideed waxaan joognaa degmada fullay degmada fullay maanta alxamdulilah waxaan ka daaweyneynaa xoolaan ka daaweyneynaa sida anadii caadiga ahayd iyo howshan anaan wadanay baan wadnaa fullay waxaan la kulanay saaka oon ku dhex jirnaa ari fara badan iyo geel baan ku dhex jirnaa marka geelaasaan duraynaa iyo arigaas ariga aan durayno ari isaga baahan gooryaano daawo gooryaan ari maxaan ku rahdaa u baahan daawo maxaan ku rahdaa sambab qaar maxaan ku rahdaa isaga baahan dhaawacyo iska jiraan oo okus iyo waxyaaba u baahan antibiotiga inta waan la kulanay waxaan la kulanay geel baan la kulanay geelaas waxaa ka mid ahaa geel canabarar oo candhada ay barartay dee gooryaanada iyada waa caadi iyo shirinta waa iska caadi oo markasta waan buufinaa xoolaha sharoobooyinka afshufkana waan siinaa geel irimaan waxaan siinaa sharoobo vitaminis ah oo caanaha ziyaadinaysa oo milki boster la yidhaahdo oo caanaha ziyaadiso aan siinaa maxaan ku rahdaa geela maxaan ku raha kale ee gooryaanada u baahan waxaan siinaa sharoobooyinka albenazol iyo maxaan ku raha daawooyinka sharoobooyinka ah waan siinaa marka insha allahu tacala xolaasaan ku dhex jirnaa hadda waxaan la kulannay oo kale geel abaartii daaqay maxaan ku rahday geedo geed sagaar geed la yidhahday geedo la mid a oo ad caloosha uu ka qabtay oo maxaan ku rahday uu ku noqday gasantas bacteria uu ku noqday oo maxaan ku rahday bacterial disease uu ku noqday oo calooshii mar walba neefka uu ka jirinayo waxaan siinay daawilal satabarin oo kaniin aho sulfadiin ka kooban marka insha allahu tacala daawiinkaasaan siinaynaa howshaasaanan wadnaa insha allahu tacala ilaahay noo fududeeyo waana sii wadan howshaan inta alla tacala insha allahu tacala qaar ka mid ah dadkii xoolodhaqatada ay ka faa'idaystay mashruucan ayaa dhankooda soo dhoweeyey ololahan iyagoo sheegay inay si aad ugu baahnaayeen mashruucan daaweynta xoolaha yuusuf maclimay dhehen waxay joogdaan buulufilay hoolahiioo oo cajiisnaaya noonoo daaweye oo la cajiisanayninin daawe geel intaas baa noo daawe wuu cajiisnaaya goryaan iyo waxa waxaas baa qabay markan haalka jiro kaase ilaahay mahadle dadka mujaahidiin intaas baa nin daaweyen ilaahay ilaahay maybwa niidiyo maxad sidii fadaa jinna wiinti ilaahaysi ana dhawaayan alxamdulilaahi geelyanin daaweyen maasha allah walaalahayn eed eedan kama hadelyaan magay ibdimaalanka sanoolire mayrowne buulafudhaaka sugumna maynanin daaway gaalen bakoola ku guurin meeli maraay haa bakoola ku qoyn gaal ajiisnaa meeraninka daaway alxamdulillah harakada meeraninka daawayti may baanka mahadnagaana inti galantiga kor ilaahay kawaal xoolaha xanuunada ay qabeen maxaa haya xoolaha gaala garfada gabi walkasta gab ajiisusun qabna male reed meelaliga daaway daawilisi ilaahay mahadle alxamdulillah ku faraxsanahay waa taageersanahay walaalaha mujaahidiin meenka do'aye meel kasta rooga ilaahay galantiga ilaahay korka dhag meelaanka do'aye xoolaha noo samees khayr allah siiy gaadhada jab allow nagu riid ilaahow wiiloo wahdow mahajahadiintaan korka yaal ilaahow daawadaana noo sii daawo nuu dheg unun ilaahow ninkii noo daawaya khayr allow sii ilaahow mujaahidiinta korka yaal ilaahow mujaahidiinta korka yaal allaahu akbar magay xabiibe xabiib cabda maxamuud hay bismillahi rahmaani rahiim alxamdulilahi rabbil caalamiin walwadii islaami waa duceysanay waa barakaysanaay kiil waa daaweeyaan deeba afsamaadeenu keeneen ilayha barakey gaalada waa jabta maarka wadla lehnay ilaayaha mahadle hubunusa haruusa leehiin ilayha barakey gaalada alhajibey ana madbari leeyahay madbari yoosufi leeyahay waa duceysanyiin walwadii islaami waa nimanka waa dhaaman u duceyn waa bila toofiq nabad iyo fayaaban riisaha ka salaamanin inta deeba afsamaadee kale ilakeen bas buurafalay degoyno deegaankana buurafalay maalintay meel helni a daawo helni erananu daawash alxamdulilah wilaayada ilaahiyaasun ku mahadasni wilaayadaasun ku mahadasni marka daawo fara badanto helni daawo fara badanto helni erankii oo helmistaada qabyo jadaacada qabyo ilaahiyo mahadle degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay weli waxaa si absamile uga socda xamladii ballaarneed ee isugu jirtay wacyigelinta iyo daaweynta xoolaha la dhaqdo taasoo agaasinkeeda iyo iskudabridkeeda uu leeyahay maktabka diiwaanka sekada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay ka faa'iidaysteen kumanaan xoolodhaqato ah markii loo daweeyey xoolo isugu jira lo geel iyo ari intaba jasaaka allaahu kheyran walaalka bashiir ciidamada militariga suudaan ayaa la wareegay magaalo istraatiijiya oo dhacda xuduud beenaadka u dhexeeya suudaan iyo ethoobiya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed ciidanka milatariga dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqay inay dib ula wareegeen magaalada istaraatiijiga ah ee kurmuk ee gobolka niilka buluuga ah kadib dagaallo culus oo ay la galeen isbahaysiga maleeshiyaadka r s f iyo garabka s b l m n ee uu hogaamiyo cabdicasiis alxulu sida uu sheegay wargeyska suudaan tribiyuun taliyaha ciidamada ee howlgalka alnaba alyaqiina ayaa sheegay inay ciidamadu gaarsiiyeen maleeshiyada r s f khasaaro culus ah islamarkaana ay burburiyeen qalab ciidan taasoo ku qasabtay maleeshiyaadka inay dib u gurtaan kurmuk oo dhacday xuduudbeenaadka suudaan la leedahay etoobiya ayaa tan iyo bishii maarso gacanta ugu jirtay isbeysiga r s f iyo s b l m n waxayna toddobaadkii hore ciidanka suudaan bilaabeen weerar ballaaran oo ay doonayeen inay dib ugu qabsadaan dagaalka suudaan oo bilowday bishii abril labada kun saddex iyo labaatan ayaa ku fiday gobollo badan waxayna dowladda suudaan horey ugu eedeysay dowladda xabashida etoobiya inay taageero dhinaca saadka ah siiso isbahaysiga r s f iyo s b l m n ilaa iyo hadda ma jiro xaqiijin madax bannaan oo caddaynaysa in ciidanka suudaan ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta magaalada istaraatiijiga ah ee kurmuka mana jiraan wax war ah oo ay ka soo saareen r s f ama s b l m n arrintan jasaaka allaahu kheyran walaalka marwaan wilaayaadka islaamiga geda iyo shabeelle ayaa soo bandhigay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka cadowga allah aynu ku hormarna dhanka wilaaya islaamiga ee shabeelle iyo walaalkeen faysal mahad soomaali labadan askari ee toobadkeenka ah waxaa lagu soo bandhigay deegaanka warciise ee degmada raagaceelle mid ka mid a askartan toobadkeenka ah waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee tababarka ku soo qaatay waddanka yugandha muddo sannado ah oo uu la shaqaynayay kooxda ridada soomaaliya ugu dambayn isagoo toobadkeen ah ayaa lagu soo bandhigay warciise
saddex sano aan joogay shalayna tababarkii saddex kulada shaqaan ku qaaday saddex bilood aan ku joogaa maya baytulmareermankina la joogay shalasibahay waan ku salaaday oo manaa saan bilood aan ku joogay ilna xamalan islaahay saddex bilood disambar ka dhamaan sanadkooda askariga labaad waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta qawanada ah ee loogu yeero macawisleyda kuwa haraadiga ku ah qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada dhexe isla markii toobada loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayuu la hadlay
aniga macasilida aan ahay ore macasilida macasilida hay-adaha mid ahay waxaan ahay doogaadkan hadda ninka sarasi waa gartay sanad iyo dhowr bilood haa kulley aniga intuu abaabul kuu socday aan bisi waxaan ama ka qaybaan ka kala sugay hadda walax oo hadda oo ay qabahayeen oo una jeedo hadda waxaan isleeyahay waxaan leeyahay eebadu iska qeybo keenaanaan leeyahay anigu kanalaale iskaqateen noqdaan aanan ka hore dadkooda u baahan ha u yimaadiino intaa intaan u baahan ha u yimaadiinaan leeyahay waxaa soo badanaya qulqulka askarta toobadkeenka ah ee siyaabaha kala duwan uga soo goosanaya maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan qaybo ka mid a shabeellada dhexe iyo gobolka banaadir jasaaka allaahu kheyran walaalka fasil soomaali iminkanaan eegna dhanka wilaayada geda iyo walaalkeen casaam carafaad yuusuf cabdi cismaan waa askari taa'ib oo lagu soo bandhigay degmada ceelcadde kaas oo ka soo baxay maleeshiyaadka murtadiinta ee kooxda ridada soomaaliya waxauna ka imaaday degmada garbaharey isagoona ka tirsanaa murtadiinta muddo hal sano ah ayaa waxa uu go'aansaday inuu iskaga soo baxo murtadiinta isagoona isku soo dhiibay maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde kaasoo la imaaday qori iyo boosh markii toobadda loo qabtay kadib ayaa waxa uu waraysi siiyey idaacadda islaamiga andalus waxa uuna ka warramay maraaxiisha uu soo maray inta uu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta waxaa la dhahaa abuu yuusuf cabdi cismaan hadda waxaan joogaa ceelcadda waxaan ka imaaday murtadiintaan ka imaaday gaar ahaan garbaare aan ka imaaday marka ilaahay isoo hanuuniyey waxaa ku biiray labada kun labaatan shantaan ka biiray marka haddana hal sanaa lasoo shaqaynaya ilaahay iga soo bixiyey alxamdulilah kuwo kalena oo ku jirana ilaah soo hanuuniyey waxaan ku tirsanaa fadalaalka ku tirsanaa nabsuguud haddana u shaqaynaya caqiida la-aan inaa ku dhinto ayaan ka baqay si gaalnimo inaa ku dhinto haddana waa kusoo biiray islaam inaan noqdo ayaa isku seefgareeyay saasaana kusoo baxay lan haddaa meesha ku dhiman lahaa horta aqaro waxa ii jiri lahaa ma jiro de gaalnimaa ku dhiman lahaa adduunyana waxaan ku joogay iqaab aakharana naar baan ku geli lahaa hadda laakiis ilaahay mahad iskale hadda muslimiinta la joogaa hadda qori boosha la imaaday oo muslimiintuu la imaaday oo u keena aan lasoo goosta tababarkaadii aad soo qaaday inta ku qaadata waxaan ku qaatay harada dhibl f b aan ku qaatay garbaharii ku taala ragga saaxiibaday waxaan leeyahay meeshaan dad ismuslimiina joogo waxaan leeyahay meeshaas inay iskugu soo tagaan oo gaaladaas ay la degan yihiin ay ku toobad keenaan oo islaamku ay u maadaan ayaa farin ugu farayaa wallaahi marka hore waxaan filaya inaa waxaa dhibaata la ii geysan aan filaya laakiis maasha allah si fiican la ii soo dhaweeyey dad islaam oo diinta islaamka wax ku yaqaana u imaaday si fiican ay soo dhaweeyeen alxamdulilah ayakana allah barakeeyo waxaa soo badanaya qulqulka askarta toobadkeenayaasha ah kuwaasoo soo gaaraya wilaayaadka islaamiga iyaduna dhowaan sidan oo kale degmada ceelcadde lagu soo bandhigay askari toobadkeen aha kaasoo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta jasaaka allaahu kheyran walaalka acsaam guud ahaan walaal ayaga muslimiinta warkiisa waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageli waan ugu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaal ayaga muslimiinta ood kumadsantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak